جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa subax arbaca ah toddoba-iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgalle kala duwan oo lagu beegsada kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qeybta koowaad ee mashruuca qeybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix kooxda riddada soomaaliya ayaa dowladda cadowga ah ee imaaraadka carabta la gasha heshiis cusub oo lagu boobaya kalluunka ku jira badda soomaaliya madaxii hore ee murtadiinta ayaa eedeen kulul u jeediyey murtad gurguurte xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhexeeya murtadiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa munaasabad heer saraa u qabatay macallimiinta degmada xudur kuwaasoo baranayay xifdiga iyo tasxiixa qur-aanka kariimka odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada beesha jambaay ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya howlgalladan oo khasaare lagu soo gaarsiiyey cadowga allah ayaa siyaabo kala duwan waxa ay oga dhaceen wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya oo ay ku soo duuleen kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh iyo dabadhilfyada murtadiinta muctadiinta haddii aynu ku horeyno wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta xero koowaad ee degmada diinsoor dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee elaboorka degmada baraawe isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee buundada yar degmada afgooye iyo buundada deegaanka bariire ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay weerar qarax ah ka fuliyey afaafka hore degmada xudur ee wilaayada bakool qaraxa ayaa waxa uu haleelay sarkaal murtad ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey kaaragube waxaana uu ka go'ay labada lugood murtadkan ayaa caan ku ahaa dhibaateynta dadka shacabka ah si gaar ah kuwa musaafuriinta ah ugu dambeyntiina howlgalladan ayaa imaanaya xilli mujaahidiinta ay sii kordhiyeen weerarada tooska ah qaraxyada iyo weerarada dhabagalka ah oo maalmihii u dambeeyey mujaahidiintu ay ku naafeeyeen salibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilfida u ah kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qeybta koowaad ee mashruuca qeybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga bashiir muxuudiin abuayman ayaa warbixintan inoo haya
في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين waa muuqaal kooban oo soconaya qadar shan daqiiqo iyo sekamo xalay fiidkii ayuuna baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib waxaa lagu soo qaadanayaa muuqaalkan qaybta koowaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol lix iyo afartankii hijri kaasoo lagu soo bandhigayo howlihii saka qaybinta ee ka dhacay deegaanka weelmaaro oo ka tirsan degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose صالحين أخي في الله سر في الصالحين أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa sakada xoolaha nool si siman ugu qeybiya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya qeybaha hore ee muuqaalkan waxaa lagu soo bandhigayaa noocyada kala duwan ee xoolaha sida geela lo'da iyo ariga oo la isugu keenayo goob bannaan ah si halkaas loogu qeybiyo dadka mudan in la siiyo kuna dhaqan deegaanka weelmaarow علينا وقيفا ترفع القرآن نهجا سماويا يدل الحائرين سر في الخالدين سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين الإسلام لا تجزع maanta waxaan joogaa degmada weelmaaro jibada hoose ugu dambeyn waxaa qaybta koowaad ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee uu baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii la siiyey sekada xoolaha oo ka hadlaya wixii ku soo aaday iyo qaabka loogu qaybiyey لا تجزع maanta waxaan joogaa degmada weelmaaro jibada hoose wilaayada islaamka ayaan u imaanay oo xoolada zakada adkaan la qaydinaya faxan waxaa la i siiyey afar neef oo ari ah, waan ku faraxsanay علينا وداعا يا أخا التقوى وداعا إلى المخيا بدار المتقين magaciga aadan maxamed baa la yidhaahdaa waxaan joogaa meesha la yidhaahdo weelmaaro Ee, waxaan ka helay meesha naf geel ah ayaan ka helay waan ku faraxsanahay sakaawaadka wuxuu xaqayga nasiibkayga alla ka dhiga waan ku faraxsanahay قرين قد حفظت لك اليمين أخي بالله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني magacayga waxaa la yidhaha cabdulaahi cabdimayow waxaa la ii siiyey neef lo ah waa ku faraxsana waa ilaahayaan ku mahadayaa walaay- walaayadaan ku mahadayaa markii iigu horreysayna waa alxamdulilah waa fiicannahay muslimiintu waxay bixiyeen waa ku faraxsana waa ku qanacsana alxamdulilah rabbi alcaalamiin
dad badan oo xoolahooda uu gaaray nisaabka sekada oo ku dhaqan wilaayaadka islaamiga dalka ayaa sannad kasta laga qaadaa intii xoolahooda ku waajibta seke ahaan halka dib loogu celiyo dadka lagu sheegay qur-aanka kariimka ee mudan in la siiyo waana tiir ka mid ah arkaanta diinta islaamka oo ay soo nooleeyeen maamulada wilaayaadka islaamiga soomaaliya
kooxda riddada soomaaliya ayaa dowladda cadowga ah ee imaaraadka carabta la gashay heshiis cusub oo lagu boobaya kalluunka ku jira badda soomaaliya abuushayba ayaa warbixintan inoo haya kooxda riddada soomaaliya oo tan iyo markii sanadkan ay gelaysay heshiisyo xaaraan ah oo lagu boobayo khayraadka ummadda soomaaliyeed ayaa mar kale la gashay heshiis imaaraadka carabta kaas oo u oggolaanaya inuu boobo khayraadka kalluunka ee ka buuxa xeebaha soomaaliya nidaamka daaqoodka xasan gurgurte ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho waxaa heshiiskaasi u saxiixay murtadka ugu magacaaba wasiirka kalluumaysiga axmed xasan aadan kaasoo heshiis rasmi ah la galay shirkadda dekadaha abudubay ee lagu magacaabo abudubay bortis group kooxda riddadu waxay sheegtay in heshiiskan uu yahay mid dhigaya in shirkaddan imaaraatiga ah ay hormariso dekadaha kalluumaysiga dhisto xarumo iyo saldhigyo kormeerna ku samayso kalluumaysiga soomaaliya iyo in la dhiso dekado kalluumaysi sida hadalka ay u dhigtay waxaan doonaynaa inaan baarno fursadaha taageerada horumarinta dhaqaalaha soomaaliya annagoo dejinayna qorshayaal maalgashi iyo iskaashi ku saabsan dekadaha adeegyada badda iyo qaybta kalluumaysiga waxaa sidaas yidhi maxamed jumca al shimsi oo ah maarayaha guud ee kooxda dekadaha ee abudubay kooxda riddada soomaaliya ayaa sidoo kale heshiisyo sharci darro ah oo dhanka badda ah kula jirta dowlado kale kuwaasoo ay ugu dambeysay dowladda riddada ah ee masar madaxii hore ee murtadiinta ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurgurte xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira murtadiinta sida warbixintan uu ku faahfaahinaya marwaan maxamed xilliguu ka warhadlayay xisbigiisa murtad shariif sheekh axmed kadib kulan ay yeesheen ayuu dhaleecayn xoogan u jeediyey kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho isagoo weerar afka ku qaaday murtad xasan gurgurte shariif murtad oo ah madaxii hore ee kooxda riddada ayaa eedeemo culus u jeediyey xukuumadda gurgurte wuxuu ku eedeeyey keligii talisnimo iyo inuu dalka u horseeday xaalada hubanti la-aan ahaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga hortago qorshaha xasan uu dumacsan yahay sida uu hadalka u dhigay dhammaanteen waxaan ka dharigsannahay xaaladda dalku uu ku jiro marxaladda siyaasiga oo maraayo marxaladda amni midda dhaqaale midda bulsho oo kulligooda aanan ku qanacsanayn sida wax u socdaan inaan wax ka bedelnana waxay ku xiran tahay inaan isu geyno awooddeenna fikirkeenna caqligeenna xoolaheenna maxay ahaato xisbiga keliya ee ka dhalatay kow iyo labaatankii sano iyo fawdadii weli waxay noo riixaysaa in hal xisbi dalka uu hogaamiyo oo laga ilaaliyo xisbiyo kale taas marka waxay u baahan tahay in loo soo jeedo loo foojignaado asbaabtu waa kala duwan tahay xisbi in doorasho lagu aadaa keligeeda macna ma samayso xisbigii kacaanka xisbi u ahay keligistalis u ahay xisbigaa doorashada lagu aadayay isagaana la dooranayay africa inteeda badan axsaaba ka jirta labaatan sano soddon sano maybe ka badan marka midka xisbigaan raadinayna makaasa maya maxaa yeele dib inaa dib inaan ugu laabano dictatoriyad dib inaan ugu laabano nidaam kalitalisa lama aqbali karo soddon sano oo dagaal sokeeya iyo kow iyo labaatan sano oo dictatorship ah inaan haddana dib ugu laabano yani xukun qalloocan oo aan waxba laga dhihi karin oon ra'yi lala bandhigan karin oo hadda aada maqlayseen dastuurkii dal waxaa isku haya waa dastuurkii dastuurkiina meelaa la iska dhigay marka yay tahay inay ka hadlaan waxay tahay inay ka hadlaan axsaabta siyaasiga maxaa yeele ayagaa u socda doorasho axsaabta siyaasiga marka haddaysan u diyaargaroobin arrintaas waxaa la qorsheynaayo inay suurogalaana dhacaysa markaas kadib qaylo iyo buuq inay yimaadaan macna ma samaynayso hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex xaroolsan madaxda iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kooxda ridada soomaaliya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa munaasabad heersaraa u qabatay macallimiinta degmada xudur kuwaasoo barinaya xifdiga iyo tasxiixa qur-aanka kariimka cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya إذ الحروف إن تكن محركا يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الأليف والياء في مخرجها الذي عرف waa munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna soo xirayay xalqo tasiix ah oo loogu magacdaray salaaxudiin al ayuubi taas oo muddo siddeed bilood ah u furneyd macallimiinta madaarista deegaanka garasweyne iyo dhammaan deegaanada hoostaga degmada xudur xalqada waxaa ka faa'iideystay ku dhowaad labaatan macallin waxayna muddadii ay furneyd xalqada laga saxay tasxiixa qur-aanka iyagoona dusha ka xifdiyey kutubo kale oo qayb ka ah culumta qur-aanka gabagabada xalqada waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada culimo salaadiin iyo waalidiin waaliga wilaayada bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa ugu horeyn kelimad qayimah ka jeediyey munaasabadda wuxuuna waaligaasi gooni ah ula dardaarmay waalidiinta iyo macallimiinta marxalatu almuraaqabati walmuxaasaba macallimiinta in la muraaqabeeyo lala hisaabtamo la dabagalo wax soo saar joola fiiriyo dugsiga ka meega ardayha ku galan jibidi meegaa sinin furinye barnaamijkaas jazaahumullahu khayran walaalaha mayha ka bilaabeen dhinugun oo bariga wilaayada gaar ahaan tijoognow iyo xudur qaybtiiyo bara yalaha ka bilaabo intan in mar walaa tahliil eh hadeerangaan malaya oo imtixaanaad la qaaday oo taqyiim eh kaas may haay imtixaan taqyiimi iyo qiimeen eh insha allahu tacaala kaalanta isan muslimiinta ku eedintiin adowha ku galnay doorkaasu siga ay adkeeyoy may kaloo lahaa macallimiinta ikhlaaska halka dadaaloy walaa alla dartis hoo bangnagan may waxaa adduunyo aakhar may ku dheefo walba faa'iidaa malkualo waqtigoo kooban dartiya waalidiinta anoo fursad ku faa'iidaysado waalidiinay wayba ogaadasana macallin shaleedaysa walmal barakor iyaalka walaa tajrubeey la aragay la ogaadiyu hooba la ara macallimiinta dugsiyadiisa leeyahaa inta leeyaha unugunta mii dhowr sini dugsi dhigtaay shan sini dhigtaay qur-aankan ma hifdiina unni sababan ee maanaa unu dibin iska naganaan waalidiinta haddii unana macallanka markii ada garabag nagad intii ardayga fasaha ka jaro iyo dirooga laha dhiso oo asharka ka nag leer marka asa walbarada unuga waalidiinta way balanaa doorkin qaadada mas-uuliyadaas in saaran qiyaamo ilaahay nu warsadee mas-uuliyadaas insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum intaasi kadib waxaa bandhig heer sare ah madasha ka sameeyey macallimiintii kasoo qalanjabiyey xalqadaasi لقد من الله علينا بنعمة جليلة حين أنزل القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسلم فهو نعمة عظيمة حق لنا أن نفرح بها ونعلن اغتباطنا بها ألم يقل الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال الشيخ الشاطبي رحمه الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa ah kuwa si weyn u barta qur-aanka kariimka sidaas darteed mas-uuliyiinta wilaayada ayaa xoogga saaray soo saarista macalimiin aqoontooda sarrayso si ay u soo saaraan jiil qura ah ugu dambayntiina odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada beesha jambai ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waa kan yaasir maxamed oo warbixintan inoo haya dowladani oo loogu magacdaray saxaabigii weynaa ee muscab ibnu cumeyr islamarkaana socotay muddo bil ah waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan usoo gebagabeeyey hogaanka dhaqanka iyo dhallinyarada beesha jambaay oo ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan dowladda oo lagu qaatay duruus kala duwan ayaa waxaa munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowladda kelimad ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan isagoona ragga beesha jambaay kula dardaarmay inay sii wadaan barashada diinta islaamka asalku waxaa weeyaan cibaadatullaah cibaadada maxaad haysaa marka aad is waraysato maxaa gacan kugu jira maxaad xasilisay maxaa kuu hirgelay sida ilaahay kuu abuuray wixii lagugu qorshihii lagugu talagalay ma ku taagan tahay mase kuma taagnid waana is waraysato xaqla ilaahay ku siiy subxana watacaala cibaadadaas ayadoona loo abuuro walaalayaal waxay u baahan tahay barashay u baahan tahay saad allow caabudi lahayd waa inaad barato waa laazim waa masale ayadana aan laga maarmayno wey qofka inuu waajibaadka la saaray iyo takaaliifta lagu kallafay waajibaadka la saaray si u gudan laha qofku waa inuu barto sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay nabadoonka beesha jambaay nabadoon xasan xaqdoon isagoona kula dardaarmay waxgaradka iyo dhallinyarada beesha inay dhaqangeliyaan cilmigii ay barteen dowladan waa dowladii labaad ee noo soo xirantay tan hadda tii daraad waxay ahayd tii haweenka midaanna waa tii ragga ilaahay ayaa ku mahadsan oo noo kasay inaan wax baranno meel laiskugu imaada meesha ugu khayrka badan leh meeshaan waaye ilaaha noo kasay waxaan igu dardaarmayaa reer adoogay ama talkaygiiyow waxbarashada inay tahay shay muhiima cizi iyo sharafaa lagu gaaraa shalay waxaa noo soo xirmay dowray ahayd oo haweenkii ay ahayd toban iyo shan maalmood ka hor haddana waxaa waa tidii midii ragga waaye inaanan annaga aanan caajisin oo aan hore u soconno oo aan diinka ilaahay baranno walaayadana aan ka codsanno afar iyo labaatan saac inay dowrooyinkan oo kale noogu celceliyaan iyadaa cisi iyo sharaf lagu gaara ilaahay idinkiis waxyaabaha la barta waxaa ugu fiican oo ugu roon oo in la barto afar iyo labaatan sax loo istaagnaado u roon waa cilmiga kuwa ilaahay subxaana watacaala cilmigiisa raacda ilaah naga dhigo haweenadkiinna kuwa barakaysan allah naga dhigo kuwa owlaadooda wax bar allah naga dhigo
qaar ka mid ah odayaasha iyo dhallinyarada beesha jambaay ee dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa ka codsaday maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable inuu u soo celceliyo dowraadka diiniga ah magacayga maxamed bilaal bris walaalo alxamdulilah dowladda muddo bil ayay noo socotay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan wax badan baan ka faa'iidnay towxiid ayaan barannay waxaan barannay arkaanta oo islaamka waxyaabo badanaan ka baranay oon ka faa'iidnay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaan ka barannay shanta tiir islaam lixda iimaan iyo al-ixsaan farqi weyn baa u dhexeeya maalintaas waxaan ahayn dad mugdi ku jiro haddana waxaan noqonnay dad iftiin u soo baxay oo waxyaabo badan naga qarsanaa ayaa banaanka nooga soo baxay maasha allah aan ka faa'iidnay aad baan u faraxsannahay aad baan u faraxsannahay aad baan u faraxsannahay soo dhaweynayna mar kasta waxaan codsanaynaa in nagula soo celceliyo barnaamijka noocan oo kale ah magaciidow iidli kalbahay dowlada diinaana la baraay alxamdulilaahi ilaah mahad iskale macalimiyaa wax la bartay tafsiirana la baray qur-aanna la baray ilaah mahad iskale waxyaalo badan ka bartay arkaan islaamka ka barani ataxiyaadkaan ka barani waxaan ka barani altabiidkaan ka barani alxamdulillah ilaah mahad iskale maalmo ka hor ayay ahayd markii maamulkii islaamiga ah ee degmada buqa qabla dowlad diini ah usoo gebagabeeyey haweenka beesha jambaay ee ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan
warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga intaa